maamulaha diyaaradda hala airlines ismaaciil habarwa oo shir jaraa'id ku qabta magaalada muqdisho ayaa sheegay in duulimaaday diyaaradda shala ku tagta magaalada kismaayo si qasaba loogu duulay degmada doolow gobolka gedo wuxuuna ahaa duulimaadka diyaaradda kismaayo muqdisho siduu u sheegay sakhaafadda habarwa ayaa sheegay in duuliyaasha diyaaradda lagu qasbay in diyaaraday u duuliyaan degmada doolow gobolka gedo kadib markii ciidan hubaysan oo ku sugnaa gudaha garoonka kismaayo ku qasbeen duuliyaasha diyaaradda inay weeciyaan duulimaadkooda muqdisho loona bedelo doolow taasay ku qasbanaadeen islamarkaana ay fuliyeen
waxaa shala dhacay falid oo waxaan la haynay faleedyo badan aan la haynay laakiin kan dhibaatada ka dhacda wuxuu ahaa faleedka ah muqdisho kismaayo kismaayo muqdisho diyaaraddu markay tagtay muqdisho kismaayo kismaayo ka deged ayaa waxaa dhacday falayd ah in kabtanadii iyo injineeradii lagu qasbay falayd ah kismaayo dolow faleydkaas oo aan anagu raalli ka ahayn oo baleenkeena ku jirin oo shaqada iyo howsha socota aysan ku jirin ayaa waxaa lagu qasbay kabtanadii kabtanaduna airlineku wax keliya oo ugu nugul oo ugu jilxan oo aan waxyaabaha aan la diidi karo ama kabtanada ay qaado karaan aysan ahayn ayay ka mid taha saas daraaddeed waxaan mar mar labaad ka celinaynaa in annagu aan aslanba shirkadda hala airlines aysan arrintaas raalli ka ahayn waana ka xunnahay jallengiga muxuu ahaa isheeg u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda annagu wax shaqo ah
v o aadu waxay la khariirtay hay-adda duulista rayidka soomaaliya si aan wax kaga weydiinno kiiska diyaaradda shala ka dhaca kismaayo waxayna sheegeen inay wadaa baaritaan warnay ka soo saari doonaan saacadaha soo socda ila ku dhow hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa sidoo kale u sheegay v o ada in la joojiyo duulimaadyo aadi lahaa magaalada kismaayo waxayna sheegeen ila ku dhow hay-adda duulista rayidka intan ay ka dambeysay dhacdadii shala ka dhacday magaalada kismaayo ahayd in diyaarad ay leedahay shirkadda hala airline si qasaba loogu duuliyey degmada doolow gobolka gedo sidaasi darteedna la joojiyey duulimaadyadii aadi lahaa kismaayo khilaafka siyaasadeed ee xoogganee u dhexeeya dowladda dhexe ee maamulka jubbaland ayaa hadda saameyn ku yeeshay duulimaadyadii diyaaradaha gudaha ahaa qaarkood waxaana muuqata hadda diyaaraduhu inay wajahayaan khaalad carkirnaana cabdulqaadir okey v o a muqdisho